wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlada jubbaland ayaa deegaanka janaac cabdalle deersidiya deeq gargaare oo lanka talageliya qoysasa deerayana ilaa iyo shan boqol qoosa ahna dadka danyarta ee ku noolana deegaanka janaac cabdalle ee gobolka jubbada hoose waxaana ku mid ah bulshada deeqdun la deersiiya kumahadnagana deeqduna walibana wasaarada dowladiyo ku codsidana in walkuqobadana baahiyaha kala jira ugu mahadcelinaynaa kuwa noo keena wasiirka masiibooyinka maaraynta gargaarka maanta aad buu u mahadsan yahay waxaan leenahay middaa iyo mid ka sii badan ayaan ka rajaynaynaa insha allahu bidna alkariim waxaa kaloo nago nooga farxiyeen oo na yidhaahdeen jidkii janaac cabdulle buulagudud inta isku xiraysay ayadana waan hagaajinaynaa oo laamiga la saaraya iyadana aad baan ugu mahad celinaynaa noo soo gartay madaxweynaha noo soo gartay inaa nala soo gaadhsiiyey raashinka noolagu saacido haddaanu nahay janaac cabdalle tobankiiyo boqolka waa idin salaamaynaa salaamta islaamkaan idinku salaamaynaa haddana sidaa waad mahadsantihiin deeqdii waadna soo gaadhsiiseen waana qaadannay haddana waxaanu jecellahay sidaa iyo sil lamidaba inaad noo samaysaan waddadii aad naloo sameeyo ceelka naloo sameeyo ceel kale annaga iyo xoolaha naloo qaybiyo oo mid dadweyne iyo mid oo xoolaha nalaga dhigo tuubooyin naloo sameeyo guryo naloo sameeyo oo dayactir naloo sameeyo saasaan madaxweyne kaa codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba saasaanu kaa codsanaynaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowladda jubbaland maxamed cusmaan jaamac iyo faahfaahin kubiya deeqda gargaarka ee olanka talageliya qoysaska danyarta walibana sidoo kale uusan u mahadnagay dowladda cimaaraadka carabta deegaanka janaac cabdalle oo aan ka bixinayno hadduu alla idmo raashiin dhan ilaa shan boqol oo qoys kaasoo ka kooban burbariis saliid sokor oo iskugu jiro kuwii kaartoonka ee dowladda jubbaland ay bixinayso ka wasaaradda gargaarka ahaan waxaan u mahad celinayaa alla subxaanahu wa tacaala waxaan u mahad celinayaa dowladda imaaraadka carabta oo deeqdan ugu deeqday dadka soomaaliyeed ee tabaalaysan ee dhibaataysan ayaan ugu mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha axmed maxamed islaam oo gartay raashinka hadda loogu talagalay deegaamada ayadoona gaaraynin in la gaarsiiyo janaac cabdalle sidaas daraaddeed reejanaac cabdalle maalin iyo laba iyo saddex ilaahay subxaana wa tacaala gacantiisa ayaa ka weyn waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaan ka wada baxno gacmo wadajir oga wada baxsanno maanta waftigeenna wuxuu oo kale uu la socday in aan maaragtay indheindheen aan samayno dhibaatada iyo dhibka ka jira janaac cabdalle ee maanta xooluhu ay yihiin maaragtay biyola'aan matoorkii ay maaragtay biyaha uu ku yaryahay taasoo dowladda jubbaland si deg deg ay wax uga qaban doonto hadduu alla idmo si ay maaragtay xoolaha nafleyda ay dadka ku nool yihiin dadkeena soomaaliyeed ee lafdhabarka ugu ah in maaragtay biyo ay u helaan marka reejanaac cabdulle aad iyo aad aa u mahadsantihiin insha allahu tacaala nabad ku qaata nabadna ku taga wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowladda jubbaland oo yakaaladaasa dowladda cimaaraadka carabta ayaa deeqa deersiyana qoysas danyare oo ku noolana deegaanka janaac cabdalle ee gobolka jubbada hoose kaaseyta oo daruufo badan iyo on qabana deeqda markaasi iyo lahadeersiya